gudoomiyaha guddiga ganacsiga iyo warshadaha ee baarlamanka soomaaliya xildhibaan cabdulaahi jaamac ayaa ka warbixiyey ahmiyadda sharcigani uu leeyahay sharcigani ahmiyadda uu leeyahay waxaa weeye dalka soomaaliya dhowr iyo labaatan sana ayuu burbursanaa waagii hore waxaa noo dhisnaa sektarka dawladda warshadaha dawladdaa lahayd hay-ado waaweyn oo dawladdu leedahay oo dhaqaalaha ayaa jiray waa burbureen waxaan rajaynaynaa dhaqaalihii burbursanaa ee soomaaliya inuu soo kabto sektarka gaarka loo leeyahay ama brivadka loo yaqaanaa inuu xoogaysto tani waa bilowgii marka dhaqaalaha lagu dhisaayey waxaan xildhibaanada u soo jeedinayaa sharcigan oo muddada dheer aan haynay oo aan lafagurnay waa naga dhammaystiran yahay waxaan xildhibaanada usoo jeedinaynaa in sharcigaas la ansixiyo wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha maxamed xasan aadan ayaa qeexay in sharcigani ka doodistiisa ay muddo dheer soo jiitamaysay isla markaana baahi badan loo qabo ansixintiisa sharcigaan muddo dheer uu soo jiitamahayey sharcigii dowladdii hore ay lahayd isagii ayaa waxaan ku samaynay toban iyo toddoba qodob oo ka mid a waxaan waafajinay shuruucda caalamiga toban ka midana waa basic oo waxba lagama bedeli karin waa standard sidaa daraaddeed adinkana dee waa riidinkii labaad buu maray maanta waa kii saddexaad waxaan odsanaynaa sharcigani baahi badan uu dalka u qabaa shir kasta oo caalami oo la tago ama madaxweyne ha tago ama prime minister ha tago ama wasiir ha tago waxaa la weydiiyaa sharci la idinkula shaqeeya ma leedihiin haddii uusan dal sharci lagula shaqeeyo lahayn cidna ma maalgashan karta dalka maxaa yeele sharcigu wuxuu furayaa albaabka wada shaqaynta waa miftaaxi ummadan soomaaliya dalkan wuxuu u baahan yahay in nala maalgashto waxaan ka helaynaa saddex shay waxaan ka helaynaa shaqo waxaan ka helaynaa knowledge oo aqoon aanna lahayn dalka imanayso dowladda waxay ka helaysaa canshuur fara badan oo ninka kani maalgastay dalka wuxuu noqonayaa taxi payer tan labaad waa naloo naxariisanayaan waxbaa nalala leeyahay ownership ay adduunyada dareenaysaa markaan waxaan codsanayaa mar labaad anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda sharcigan ha naloo ansixiyo ugu dambayntii guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamanka soomaaliya mahad cabdalle cawad oo kulanka maanta shir guddoominayay ayaa xildhibaanada ku wargeliyey inay haystaan muddo saddex cisho ah haddii ay sharciga wax ka bedelayaan maadaama ay soo idlaadeen doodihiisii waxaana uu xusay in kulamada soo socda lagu ansixin doono fadhiga oo saddexdaas maalimood marka ay dhammaato la soo gelinayo waxay noqonaysaa haddaanan wax kabedel la keenin waxay noqonaysaa u codayo keliya doodiisii waa soo dhammaatay waxa weeye wax ka bedelkii oo yani guddigu ay wax ku soo kordhinayeen ama kasoo bedelayeen waa soo dhammaatay doodiisii akhrinta labaad waa soo dhammaatay oo xildhibaanadu waxay soo jeediyeen wax ka bedel guddiguna waa qortay wixii karaankooda ah waa ay soo geliyeen saddex maalimood waa ku filan tahay in aad soo daraasadaysaan intii isleh wax ka bedelana toban xildhibaan inay qoraal kusoo gudbiyaan si iyada lafteeda cod loogu qaado haddii uu ilaahay yidhaahdo sidaasaana ajandaha loo soo gelin doonaa marka lasoo geliyana codayn bay noqonaysaa waxa weeye dood dambe oo sharcigan laga gelaya ma jirto sharciga maalgashiga shisheeye ayaa ka mid a sharciyada ugu muhiimsan ee muddooyinkii ugu dambeeyey baarlamanka soomaaliya hor yaallay waxaana sharcigani uu soo maray dhammaan maraaxiladii looga baahnaa oo kale ah akhrintii koowaad labaad iyo saddexaad iyo guud ahaan doodihiisii waxaana lagu wadaa in maalmaha soo socda cod loo qaado si loo ansixiyo xasan kaafi qoyste v o a muqdisho